bsmi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama baعdu waxaan in shaء allahu taعaalى aan bilaabeynaa kitaabka kitaabu الmجtabى lلإmaam abi cabdالرaحman أحmed bn شhucayb النasaa-iyi raximah اllahu taعaalى waa maalinku waa axad taariikhduna waa labaatan iyo toddoba bisha safar kun afar boqol soddon iyo sideed kitaabka bilowgiisa waxaan ka hormarinaynaa laba nuqdo labadaas nuqdona waxa ay tahay kitaabka magaciisa iyo mu-alifka kitaabka oo wax yar aan ka taabanayno tarjamadiisa awalan kitaabkan waxaa lagu magacaabaa aan akrinayna kitaabu lmujtabaa ama waxaa la yidhaahdaa asunanu asuqraa ama kitaab asunan lilimaam الnasaa-iyi wuxuu aada laakiin ugu caan baxay oo imaamka laftiisa uu sheegay kitaabka dhexdiisa uu ku sheegay meelo ka mid ah almujtabaa in kitaabka la yidhaaha magaca kitaabkanna almujtabaa wuxuu tusayaa alijtibaa ijtibaana waxaa la yidhaahdaa doorasho iyo xulasho intiqaa iyo istifaa weeyaan ijtibaagu marka almujtabaa macnihiisu waxa uu yahay midkii la doortay oo lasoo xushay waay mar haddii lasoo xulay meel in laga soo qaaday wax meel ku jiray wax laga soo doortay inuu yahay baa ka muuqato marka alimaamu nasaa-i wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo asunanu lkubraa kitaabu sunan alkubraa ayuu leeyahay oo weyn kitaabkaas marka inuu nasaa-i leeyahay khilaaf kama taagna oo la iskuma khilaafsana waana matbuuc kitaabkaas kitaabu sunanka isagaas baad marka moodaa inuu kasoo qaaday kitaabu sunan alkubraa oo weyn ayuu axaadiid kasoo xushay wixii uu marka soo xulay oo soo yareeyey ayaa wuxuu u bixiyey markaasi almujtabaa xasiiladuna waxay noqotay kitaabkan waay marka almujtabaha saas ha ahaata marka mujtabaha khilaaf waxaa ka joogo yaa soo ikti yaa soo xulay oo kitaabka sunanul kubraha weyn yaa kasoo yari kasoo qaaday oo intan kasoo xulay culimada marka laba qowl bay taas ka qabaan imaamu dahabi iyo ibnu naasiridiin iyo taaj asubki taajudiin subki iyagu waxay leeyihiin mujtabaha waa min sunci tilmiidi limaami الnasaa-iyi oo ah abu bakr ibnu sunni abu bakr ibnu sunni addiinawari isaga ayaa soo koobay waxaa marka isdifaaga iyo ijtibaaga ku sameeyey kitaabka sunanulkubraha kasoo axaadiidtiisa yacnii int xoogaa axaadiid inta ka doortay halkan soo dhexgeliyey waa ibnu sunni ee nasaa-i ma ahan qolaa marka sidaas bay leeyihiin laakiin akharu ahlilcilmi iyo culamaa ulxadiid akharkooda waxay leeyihiin kitaabkan kitaabu lmujtabaa waa min sunci limaami abi cabdiraxmaan annasaa-iyi isagaa sameeyey isagana waaye waxa soo xulay oo sunanul kubrihiisa ka soo xulay oo markaa yacnii mujtabahanna ula baxay saas marka culimadu waa u badan yihiin waana sida ibnu kathiir iyo saniicu alxaafid almizi abulxajaaj almizi iyo ciraaqi iyo ibnu xajar iyo culimada dhan ay badankoodba ay tilmaamayaan oo waxay leeyihin kitaabkani waxaa iskale alimaamu nasaa-i kaana saa sameeyey markii uu kaas weynaaday ayuu wuxuu kasoo qaaday axaadiid buu kasoo xulay kanuu keenay marka waxaana caddaynayo arrintaa daliil u ahba laba arrinba waa daliil xoog badan bay u tahay arrinka koowaad waxa uu yahay culimadii asaaniidooda nasaa-i uga wariyey kitaabkan wa minhum waxaa ka mid a ibnu khayr ibnu khayr wuxuu leeyahay fihrasad oo kutubta asaaniidda uu ku wariyey oo ku jamciyey ibnu khayr marka asaaniid badan oo uu kitaabkan ku warinayaa jirto toosna wuxuu sanadkiisa u gelayaa alimaamu nasaa-i ee ibnu sunni ma aha ma gelayo keligii taas waa daliil xoog badan sidoo kale ibnul athiir aljazari ibn اlahir isagana jaamicu اlusuulka marka uu nasaa-iga ka hadlayey isnaadka ou ku warinayey wuxuu gaarayey ilaa imaamu الnasaa-i oo marka intuu sheego ibnu sunni ayuu kadib wuxuu can اlimaami abi cabdiraxmaan annasaa-iyi sidaasuu yidhi waxaa kaloo daliilka labaadoo xooga badan waxa ay tahay oo mujtabaha inuu imaamu الnasaa-i leeyahay tilmaamayso abulxajaaj ilmizi kitaabkiisa tuxfaha tuxfat lashraafka axaadiidta kitaabkan ku jirto waa ku qoray isagoo u nisbeynayo alimaamu الnasaa-i haddii la dhihi lahaayna wuxuu ka wadaa maad axaadiidta kitaabkan ku jirto sunanulkubrahaba waa ku jiraan haddii la dhihi lahaana sidaas waxaa la leeyahay maya kitaab dhan oo halkan ku jiro ayaan sunanulkubraha ku jirin wuxuuna yahay kitaabu اliimaani wa sharaa'icihi kitaabu liimaan waxaan ku akrin doonaa in sha allahu tacaala halkan oo mujtabaha waa ka kitaabu liimaana ku jiro kitaabu liimaanna sunanulkubraha kuma jiro marka ikhtisaar ha sameeyo haddana waxbuu ku daray kan waxaa kalou sheegay abu cali aljayaani sida uu ibnu اlkhayr sanad uga wariyey abu caliin aljayaani isaguna wuxuu sheegay in kitaabu sulxi iyo kitaabkan kitaabu liimaan labadaba sunanulkubraha aynan ka mid ahayn kitaabu sulxi marka kulle ma aqaan hadda ma lahayaan filayaa ayb marka axaadiidta kitaabuliimaan oo mujtabaha ku jirto tuxfaha waa ku jirtaa tuxfatulashraafka marka uu ramsiga u sameynayana siin ayuu ku ramsiyey oo nasaa-i buu u nisbeeyey oo maunan u nisbeynin abu bakr addinawli taa lafteeda marka waa daliil kaloo xoog badan ayb mararka qaarna isaga laftiisaaba wuxuu dhahayaa nasaa-i intuu xadiid ama baab iyo wax sheego weli inuunan sunan kubraha ku jirin ayuu haddana sheegaya khulaasat lqowl marka waxaa kaloo daliilka saddexaad ou noqon karaa nusakha kitaabkan oo qoladan daaru ta'siilku ay aada ugu dadaaleen nusakha makhduudaadka kulli waxaa ku wada qoran iyadoo loo nisbeynayo nasaa-i oo aan ibnu sunni loo nisbeyneynin marka baxigaasi halkaasaan uga baxaynaa kitaabu lmujtaba waxaa iskale alimaamu nasaa-i marka adiladaas ayaana marka daliil u ah waxaa kaloo iyadana marka ku jiro mujtabaha ma ku jiraan axaadiid aan sunanulkubraha ku jirin haa oo kitaabuliimaankaaba ka midaba ma ku jiro sunanulkubraha laakiin sunanulkubraa dee axaadiid badan baa ku jirto oo aan kan ku jirin leanna midkaani waa aslan intiqaa waayo asaga walidaalika sunanulkubraha kutub waxaaba ku jirta aan kan kuba jirinba sida kitaabu nucuud iyo kitaabu tafsiir iyo camalulyawmi waleyla iyo kulli sunanulkubraha ayay ku jiraan marka sunanulkubraa waa mawsuuca oo marka kutub badan oo nasaa-i leeyahay ay ku jirto kan laakiin waa mid uu markaa soo yarkoobay ayb waxaa kaloo iyadana u baahan kitaabkan marka intiqaa maadaama uu sameeyey waxaad moodaa marka inuu ka nadiifsanaanayo sunanulkubraha xagga xadiidka iyo cilalka iyo waxyaabahaas inkastoo isaga laftiisa axaadiid mucalla ah ay ku jirto oo qaarkood isagaba uu sheegayo abu caliin alghasani wuxuu yidhi kitaabu اliimaani wasulxi laysa min almusanafi inamaa huma min kitaabi اlmujtabaa lahu bilbaai fi sunani اlmusnadati liabi cabdiraxmaan annasaa-iy ikhtasarahu waa soo gaabiyey min kitaabihi اlkabiiri ayuu kasoo gaabiyey almusanafi kitaabka sunan kubraha wadalika sababta usoo gaabiyey marka maxay ahayd wadalika ana bacda alumaraa'i umarada qaarkood sa'alahu wou su-aalay can kitaabihi fi sunani kitaabkiisa sunanka ku ah akuluhu saxiixun kulligiis saxiix miyaa buu yidhi faqaala laa buu yidhi maya qaala faktub lana asaxiixa minhu mujaradan marka wuxuu yidhi sunanulkubraha inta saxiixa ah gaar noogu dhig fasanaca almujtabaa mujtabihii buu sameeyey marka nasaa-i fahuwa almujtabaa min asunani sunankaa marka laga intiqaa lagaga sameeyey aduu sidaasoo ay tahayna hadda axaadiid marka cilal iyo wax ku jiraan laga weyn maayo waa ku jiraan amaa musanifka kitaabka alimaamu الnasaa-i isaga marka magaciisa waxaa la yidhaahdaa axmed ibnu shucayb ibni caliy ibni sinaan ibni baxr ibni dinaar abu cabdiraxmaan kunyadu waa abu cabdiraxmaan alkhuraasaaniyu الnasaa-iyu annasa-iyu waa la dhihi karaa annasa-iyuna waa la dhihi karaa annasa-iyu waxaa kaloo la dhihi karaa annasawiyu saddexdaba waa bannaan tahay marka magaciisu waa axmed ibnu shucayb abu cabdiraxmaan waa kunyada nisbadiisuna waa annasa-iyu nisbatan ilaa nasa ayib nisbadaasna marka halkaas nasaadaas meeshaas me ayaa loo nisbeeyey ayb oo madiinat nasa ayaa loo nisbeeyey waa magaalo marka aakhir khuraasaan ku taallo bisafxi ljabal khawaarismi dhulkaa la yidhaahday ku taallaa haddana waxay dhacdaa waqooyiga iiraan dhulkaa hadda marka waqooyiga iiraan ayuu dhacaa magaalada nasa halkaasay ku taallaa khaibu lbaqdaadi wuxuu yihi qara'tu calى axmed bni aliy caliyin اlmuxtasib can abilxasan addaara quطniy qaala qarأtu fi kitaabi اlwasiir yacni abalfadl bni khanzabh samacahu min mxamed bni musa bni yacquub bni اlma'muun qaala samictu aba bakr bn alimaam addimyaطiy yaqulu liabi cabdiraxmaan annasaa-iy isagoo ku dhahayo wulidta fi sanata arbaca cashra yacni wa mi-atayni laba boqol iyo afar iyo tobankii miyaad dhalatay fa fii ayi sanatin wulidta yaa abaa cabdiraxmaan yacni wulidtu cafwan anugu waxaan dhashay buu yidhi laba boqol toban iyo afartii fa fii ayi sanatin wulidta adiga goormaa lagu dhalay fa qaala abu cabdiraxmaan yushbihu an yakuuna fii sanata khamsa casharata wa mi-atayn laba boqol iyo toban iyo shan bay u eg tahay yuu yidhi inaan dhashay laba boqol iyo toban iyo shantii hijiriyada ayib adu meelahaas marka inuu dhashay marka waxay noqonaysaa saddex boqol iyo kow iyo tobankiina waa dhintay saddex boqol kow iyo tobankiina wuu dhintay ayb rixlada cilmiga uu u galay rixladiisu aaday waasac u ahayd khuraasaan wuxuu uga maqlay qutayba iyo cali bnu khashram cali ibnu xujrin naysaabuur isxaaq bnu rahuya iyo alxuseyn bnu mansuur asulami basra wuxuu uga maqlay cabaas bnu cabdilcaiim alcambariy iyo moxamed bnu lmuhanaa iyo moxamed bnu bashaar masr waa tegay yunus bnu cabdilaclaa axmed bnu cabdiraxmaan bni wahbin raggaas ayana uga maqlay kuufa abu qurayb moxamed bnu lcalaa baqdaad moxamed bnu isxaaq asakani ayuu uga maqlay xijaaz moxamed bnu zumbuur maka ayuu uga maqlay beyt almaqdis waa tegay moxamed bnu cabdillahi alkhalanji dimashqina wuxuu uga maqlay hishaam bnu camaar iyo duxaym iyo raggaas xalab abulcabaas alfadl bnu lcabaas ibni ibraahim alxalabi ayuu uga maqlay dhibaatadan allah ka qaada dadkeeda dhib fara badana haysto dadka muslimiinta ah misiisa meesha la yidhaha iyadana qaadigeeda ayuu wax uga maqlay ciraaq iyo marwa iyo arduljasiira iyo dhulkaas oo dhan buu tegay marka waxaad dareemaysaa rixladiisu inay aada u dheerayd oo adduunyada yacni dhan dhan walba uu u maray inta badan meelihii cilmigu uu jiray asaaniidda ugu sarreyso kitaabkiisa aclaa maa waqaca lahu waxaa weeyaan isaga iyo nebiga afar kitaabkan marka wax hulaatiyaada ugu imaan maysa ayb shuyuukhdiisana marka way badnaayeen kutubta uu ka tegayna kitaabkan baa ka mida sunanulkubraha ka mida kitaabuulkhasaa'is baa ka mida oo isagana sunanka ku dhex jiro way badan yihiin marka xagga jarxiga iyo tacdiilka kitaabu ducafaa walmatruukiin ayuu leeyahay culimadana aada bay u ammaaneen waxaa lagu sheegay tashayuc inuu ku jiray laakiin ma ans waxaa saxiix ma aha tashayuca waxay uga sheegayaan waxay tahay bimujarad inuu fadaa-isha cali iyo uu qoray dadku haddii ay laba daraf mar walbo khilaaf marka uu jiro dadku waa waa laba daraf daa'iman dhexdhexaadka qofku markuu dhexdhexaadka qaadana waxaa la leeyahay marka qolo walbaa qolada kale ku caaysaa marka khasaa-ista cali in la qoro tashayuc maaha intaas baa marka waxaa lagu yidhi tashayuc loogu nisbeeyey imaamku marka wax tashayuca ma qabin ayb madhabtiisa fiqhiga waxay yidhaahdaan wuxuu ahaa kaana shaaficiya almadhab oo ibnulahir jaamicu lusuulka wuxuu leeyahay kaana shaaficiya almadhabi xagga madhabta furuucda fiqiga shaafici buu ahaa a maxaa ku tusaaya marka wuxuu yidhi lahu manaasiku kitaab xajka iyo cumrada iyo ou ka qoray buu leeyahay alafaha ou alifay calaa madhabi shaaficiyi ou ku alifay taasuu marka wuxuu uga dhigtay daliil sida ka muuqatana de de mararka qaarna de kitaabkan hadda uu qoraayo laakiin calaa dariiqa almadhabi shaafici maku qoraayo dabcan leanna madaahibta adiladooda o dhan uu qorayaa marka wixii adilo u noqon karo marka kitaabkan liljamiic waay marka muslimiinta oo dhan baa yaa ka faa'iideysanayaan dabcan sanadka ou dhinteed waa la ysku khilaafay saddex boqol koo iyo toban meelahaas baa u badan ayb waxaan ujeedaa sad qaar waxay leeyihin saddex boqol iyo saddex taasaa badan cafwan saddex boqol iyo saddex qaarna saddex boqol iyo labadii bay dhahayaan ayb ilaa qaarna waxay yani saddex boqol iyo saddexdaa badan marka daaye saddex boqol kow iyo toban aan sheegay laakiin maaha saddex boqol iyo saddex ayb meesha uu ku dhintay iyo meesha lagu duugayna waxaa la yidhaahdaa dimashq ayaa lagu imtixaanay isaga markaas maka ii qaada buu yidhi maka ayuu ku dhintay baa la dhahaa marka qaarna marka waxay leeyihiin safa iyo marwa meel dhexdooda meelahaas ayaa lagu duugay ayb ayb kolley inuu maka ku duugan yahay qaaraa sheega qaarna isagoo sii socdou dhintayoo oo wuxuu ku dhintay bilaadi filistiin filistiin buu ku dhintay waa la yidhaahdaa ramalla ayaa loo qaaday meeshaasaa iyuu ku dhintay intaaba marka way sheegaan ayib da-da uu gaaray marka haddii saddex boqol iyo saddexdii laga qabto siddeetan iyo siddeed meelahaasu jiraa marka saasaana marka alimaamu dahabi iyo uu sheegay makaanadiisa cilmiga dabcan aad bay u badnayd oo imaamkaa marka kutubtaas waaweyn iska leh mujtabaha marka isaga dad badan baa kitaabkan ka warinayo ibnu sunni ayaa kamida aadna ugu caansan cabdulkariim ibnulimaam الnasaa-i wiilkiisana kitaabkan waa ka wariyaa alwaliid ibnu lqaasimna waa ka wariyaa culimada kitaabkiisa cinaayay siiyeen oo waa shuruux badan iyo waxbay u yeeleen shuruuxdu inkastaysan saas u badnayn shuruuxdiisa kuwan uun hadda yaallo waxaa ugu badan xaashiyo uu suyuudi leeyahay zahru ruba la yidhaahdo iyo tacliiqaad marka culimo hindi hindi-a ay leeyihiin oo atacliiqaatu salafiya la yidhaahdo maxamed cadaa-ullaahi xaniif iyo ay wax ku leeyihiin iyo sindi isagana sidoo kale xaashiye buu kitaabkan ku leeyahay adi shuruuxdaa buu leeyahay waqtiyadan dambena sharax weyn waxaa qoray waxaa qoray sheekhan sheekh maxamed cali aadam alethiobi oo xaramka wax ku akriyay hadda dakhiirat lcuqba ayuu ku magacaabay ilaa labaatan mujallad meelahaas waaye isaguna marka waa jira marka shuruuxdiisu adu saa uma badno intaasaas ayb rijaashiisa dad badanaa u tarjamay tasmiyatu shuyuukhi الnasaa-i waxaa iska le cabdullahi bn moxamed ibn asad aljuhani alandalusi shuyuukhu الnasaa-i abu caliin اljayaani isaguna waa leeyahay waa rijaasha kitaabkan kutubta ka sheekaysa atraaftiisana waa la jamciyey oo waa ka uu jamcinayo ibnu casaakir afarta sunan ayuu ka mid yahay waxaa kaloo adraafta tuxfaha laftiisa tuxfatul ashraafka kutubul atraafka isaga axaadiidtiisa jamcisay waa ka mid yahay mutuuntiisana jaamicul usuulka oo ibnul athiir mutuunta uu jamciyey buu ku jiraa ayb marka aduu khatmina waa leeyahay oo waxaa khatmi u sameeyey sakhawi buqyat raagib almutamani fi khatmi الnasaa-iyi riwaayat bni sunni ayb isaguna marka yani khatmi waxbuu ka sameeyey waayahay kitaabka marka de dariiqadiisa iyo nidaamkiisa wuxuu ka koobmaa kutub iyo abwaab kutubtii horen soo marnay wuxuu uga duwan yahay mararka qaar isaga waxaa laga yaabaa inuu ikhtilaafu ruwaad inuu baab ka dhigto baabu baabu اlikhtilaafi fi yani fulan ayuu dhahayaa fi riwaayati can fulan markaasuu riwaayadii iyo cilalkii iyo xoogaa yar meesha ku sheegaya ayb marka xadiid ahaanna fiqi ahaanna waa u gudanayaa ikhtilaafkii marka ama wasliga ama rafciga rafciga iyo waqfiga wasliga iyo irsaalka ma moogana oo marka meeshaa wuu ku keenayaa mid walbaa marka marka aan gaarno ayaan waxaan yeeli doonaa ayaan ku sheegi doonaa oo nidaamka uu marka kitaabka ku socdo meesha markaas munaasabka u ah ayaan uga hadli doonaa in sha allahu tacaala intaa marka musanifkii tarjamo yar markaan ka bixinay kitaabkana magaciisa iyo waxa uu ka hadlaya aan ka hadalnay dabadeed marka kitaabka ayaan gelaynaa ama aan bilaabeynaa kitaabka inta aanan bilaabin xadiidka ugu horeeyo ayaan waxaan ku sheegaynaa yacni sanadkeenna ilaa alimaamu الnasaa-i raximahu اllahu tacaala kitaabkan marka bilijaazati waxaan uga warinayaa ashaykh almusnid cabdulwakiil ibn cabdilxaq qaala wuxuu yidhi isaga akhbaranii bihi waalidii cabdulxaq alhaashimiy waalidkii cabdulxaq alhaashimiy can axmed bni cabdillaahi albaqdaadiy can cabdiraxmaan bni cabaas bni cabdiraxmaan can ishawkaniyi can cabdilqaadir bni axmed alkowkabaaniy can cabdilkhaaliq bni abi bakrin almisjaajiy can ibraahima bni alxasan alkurdiy can ilbaabiliyi can salim bni moxamed asanhuriy can moxamed bni axmed alghaytiy can zayn alansaari waa zakariya alansaari can alxaafid ibni xajar can اlburhaan atanuukhi can اlxajaar can cabdilatiif bni moxamed can abi zurcata طaahir bni moxamed almaqdisiy can abi moxamed adduuriy can abi nasrin اlkasaar addiinawari can abi bakr bni suniy waa tilmiidkii imaamu الnasaa-i can الnasaa-iyi qaala alimaamu الnasaa-iyu raximah اllahu tacaala kitaabu الطahaarة qaala baabu ta'wiili qowli اllahi caza wajala ilaahay qowlkiisa macnihiisii ay u baab yahay idaa qumtum ilى الصalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ilى اlmaraafiq haddaad salaada u kacaysaan faqsiluu wujuuhakum wajiyaalkiina dhaqa wa eydiyakum iyo gacmihiina ila almaraafiqi ilaa maca almaraafiqi xusullada lala qabo ilaada asalkeeda waa liintihaa'i ilgaaya laakiin hadda maca ayaa loo jeedaa sababtuna waxay tahay sunnada nebiga waxay tilmaamaysaa in yacnii rasuulku uu dhaqi jiray xusullaha inuu dhaqi jiray oo waxa uu meelaha uu dhaqi jiray xusullaha ay ku jireen qala akbarana qtaybaة bnu saciidi wahuwa abu rajaء albaqlaniyu qala xadaثna sufyaan wahuwa sufyaan bnu cuyayna can الzuhriyi can abi salamata wahuwa abu salamata bn cabdالraxman bni cawf can abi hurayrata ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama qaala ida اstayqada axadukum midkiin haddii uu tooso min nowmihi hurdadiisa uu ka tooso falaa yaqmis yadahu gacantiisa younan tiimbinin fii waduu'ihi biyihii uu ku weyse qaadanayay gacanta yaanu dhex gelinin xataa yagsilahaa halaathan ilaa uu ka dhaqo saddex nusaqa qaar fil inaa'i bay qorayaan ayb xataa yagsilahaa ilaa uu dhaqo halaathan saddex jeer ilaa uu ka dhaqo fa ina axadakum maxaa yeelay midkiin laa yadrii ma oga ayna xaggee bay baatad barisay yadahu yaduhu gacantiisa yaduhu gacantiisa xaggee barisay ma oga isaga yacnii xadiidkan iyo tarjamada mudaabaqadooda waa daahiro alla wuxuu amray marka lasoo tooso marka lasoo tooso marka hurdada markaa kasoo kacdaahu ayb ama marka aada yacni markaa hurdo ah kasoo kacdaan ama marka aydnaan hurdo kasoo kicin laakiin aad weyse qaadanaysaan oo ay weysada idinka jaban tahay hadda daahirka aayadda idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum daahirkeeda waxay u eg tahay mar walbo salaad la raba in la weyseysanayo laakiin nebiga sala alla l salama fatxu maka waa kii dhowr salaadood hal weyse ku tukaday cumarna waa kii yidhi shay aadan samay jirin baan kugu arkaaye maxaa dhacay markaasuu yihi camdan facaltuhu kasaan u sameeyey buu yihi ee marka meesha waxaa laga qaadanayaa sow maaha weysada in la ysku dhowran karo ayaa laga qaadanaya halkan aayadduna waxay leedahay markii salaad loo istaagaya weyse qaata ama waa amarku in sunno laga dhigo ama in laga wado lasoo qadaro wa antum muxdithiin idinka oo markaa weysadu idinka jaban tahay haddaad salaad rabtaan weysena aydnan qabin faqsiluu wujuuhakum marka si kastaba ha ahaatee qofku markuu weysada soo aadayo oo amarkan uu qaadanayo gacantiibuu ka bila weelkii intaanu gacanta gashanin bannaanka uga dhaqanayo ayb sheekhiisa xadiidkan ugu horeeya kitaabka waa qutayba waana sheekha ugu badan oo uu ka wariyey kitaabka dhexdiisa uga wariyey waa qutaybatu bnu saciid ayb ida stayqada axadukum midkiin haddii uu tooso min min nawmihi hurdadiisa uu ka tooso falaa yaqmis yadahu gacantiisa yaanu tiimbinin oo dhex gelinin fii waduu'ihi ama fil inaa-i weelka biyaha ugu jiraan ama fii waduu'ihi biyihi biyaha uu ku weyse qaadanayo dhexdooda xataa yaqsilahaa ilaa uu ka dhaqo halaatan saddex jeer haddii marka amarkaas ounan qaadanin oo uu iska dhex gashto hurdow kasoo toosay gacantiibuu dalaq iska siistay biyahaasi marka waxay noqonayaan mana ma najaasoobayaan maya ma najaasoobayaan xaggee marka laga qaadanaa inaysan najaasoobaynin fa ina axadakum laa yadrii ayna baatat yadduhu maxaa yeelay jumladan tacliiliyadaa waxay tusaysaa shaki maxaa yeelay midkiin ma oga gacantiisu inay najaas taabatay iyo in kale waayo soo maa marka mar shaki baa jiro shakina dahaara shakina yacni wax laguma najaaseeyo biyihii oo daahir ahaa najaaso aan la hubinoo shaki un keenay lagu najaaseyn maayo saasay a'immadu yidhaahdeen ayna baataddaasna marka imaam axmed baa ku dhegay oo wuxuu yidhi hurdada habeenkii waayo amaa hurdada maalinkii qasab maahan buu leeyahay ilaana baatad habeenkii baa la isticmaalaa buu leeyahay laakiin cilada marka la fiiriya habeen iyo maalin isku mid ayb qaala baabu siwaaki idaa qaama min alleyli baabu bayaani xukmi siwaaki cadaygii xukunkiisa caddayntiisiiba uu baab yahay idaa qaama haddii uu tooso min alleyli habeenkii haddii uu soo tooso usoo tooso oo salaad ama wax lamida habeenkii marka uu soo kaco وbه qال أخبرnا إسحاq بن إبراhيمa whuوa إسحاq بن إبراhيم أbو يعqوب المعروف ببن راhوyة وqتyبة بن سعيد عن جرير whuوa جرير بن عبدالحميد الضبي عن منصور وhuوa منصور بن المعتمر عن أbي وائل وhuوa شhقيq بن سلمة عن xudيفةa qاaلa kana رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم نبgu wuxuu ahaa إdaa qaama hadduu kaco min الleyli habeenkii hadduu soo toosaayey yshuus waa marmarinayey faahu afkiisa bisiwaaki caday ayuu ku daliigayey yani yashuusu bimacnaa waxaa weeyaan shiinku waa godan yahay yashuusu waay ayb waana saad aakhirkiisa yashuusu faahu afkiisa wuxuu ku daliigayey ou marmarinayay bisiwaaki caday xadiidka marka mudaabaqada iyo tarjamada waa iska daahir marka qofku markuu habeenkii soo tooso inuu caday afka marmariyo yaa loo sunneeyaa ayb waa aslu shawsi marka waa dalkul asnaan ilkaha oo markaa la marmariyo cadayga cardan weliba ballaar loo mariyo qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa sideebaa yastaaku oo u cadayanayaa sideebuu u cadayanayaa qaala wbihi qala akhbaranaa axmed bnu cabdata qala akhbaranaa xamaad bnu zaydin axmed bnu cabda wa axmed bnu cabdata bni muusa aldabiyu hiqat rawaa lahu muslimu wlarbaca qala akhbaranaa xamaad bnu zayd wahuwa xamaad bnu zayd bni dirham hiqat imaam xadiiuhu fi kutub sita qala xadaثna غaylan bnu jariir wahuwa almicwaliyu اlbصriyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi burdata wahuwa abu burdata bn abi musa alashcariy hiqat imaam can abi musa qaala dakltu calىa rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waslm nabigan u galay wahuwa isaga oo yastanu isagoo cadayga isticmaalayo alistinaan waa isticmaalu siwaak cadayga oo la isticmaalo waayo waana ifticaal min alasnaani ay yumiruhu calayha yani ilkaha ayuu ku isticmaalaya cadayga waa marmarinaya ayb wa arafu siwaaki walxaal arafu siwaaki cadayga daraftiisana calaa lisaanihi carabkiisa korkiisa uu yahay wa huwa isaguna yaquulu uu dhahayo caa caa u dhahayo markaa caa caa marka waxay ka dhigan tahay riwaayaadka qaar baa waxay dhahayeen kaanahu yatahawac sidii inuu markaa yacnii u isbalqaminayo kale ayaad moodeysaa ayb ca ca-na waa la wariyey cu cu-na waa la wariyey nacam kulli marka cu cu haddii la yidhaha iyo caa caa haddii la yidhaah iyo haddii la yidhaahdo ca ca haddii la yidhaahdo waa sawdka qofka ka imaanayo markuu cadaysanayo oo weliba cadayga uu marmari marmariyo carabkiisa ayb riwaayada marka kaanahu yatahawac baa iyadana si fiican usi sheegeysa ayb ee markaan abuu muusa uu usoo galayna isaga keeni doono dariiq kale ku keeni doonaa waa mar ay la socdeen laba nin oo ilmo adeer ahaayeen oo markaa nebiga jaga iyo madax wax ka rabay inuu inuu wax ka dhiga rabay ayb marka ayay nebigay usoo galeen isagoo cadaysanayo xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa ilkaha keliya inaan la cadayine carabka laftiisa in la cadayn karo oo in yacni siwaagu inuunan khaas ku ahayn ilkaha cadayga carabka laftiisu inuu markaa wax ka gelayo marka carabka dherer in loo cadayo ayaa muuqato oo aan ballar isaga loo cadayeynin lakiin ilkaha ballara loo cadayaya xadiidkii hore sida laga fahmayo qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yastaaku ma cadayanaya alimaamu imaamka bixadrati raciyatihi raciyadiisa agtooda ma ku cadayanaya ama iyagoo ay joogaan dadkii uu u talinaya shacabkiisa hortooda ma ku cadayan karaa ma ku cadayanayaa taasuu baabka u baab yahay baabkan marka ama tarjamadani wuxuu ka rabaa alimaamu nasaa-i raximahu llah cadayga ayaa waxaa laysku khilaafaa hal huwa min baabi tatayub miya mase waa min baabi isaalati alaqdaar wasaq layska zuulinaya miya mase waa min baabi tatayub waa is-udgin iyo is-carfin waay teebuu gelayaa waxa ku xiranna waxay tahay haddii min baabi tatayub uu yahay oo min baabi tatahur baab dahaaro iyo baab is-udgin haddaan gelino midigtaa lagu cadayanaa sunnadiisu waa in marka midigta lagu cadaydo haddii min baabi lisaala la geliyo oo awsaakh iyo aqdaar layska zuulinayo waayo haddii la dhahana bidixdaa iskale ilaa qofku markuu diifka iyo waxaa iska tiraya iyo marka uu istajada uu is istajoonayo iyo bidixdau isticmaala soo maha leanna aqdaargu waxbuu zuulinayaa ayuu meeshaa iskaga zuulinaya haddii laakiin shaygaani shay wanaagsan laga fiirinayo min baabi ta yacni takarum iyo lagu fiirinayana midigtaa iska leh qaacidada imaamu nawowi iyo uu sheegi jiray isaga hadda saniicuhu marka waa maxay saniicuhu inuusan ahayn min baabi isaalati alaqdaar ma aha waa min baabi isa min baabi atatahuri waatatayub waaye ayb masaladan marka sheekh maxamed nuur qawi allah dhowre caafimaadna allah siiyo yaa wuxuu dhihi jiray cadayga isaga sigeesta kale u qabay oo min baabi alisaala waayu dhihi jira wasaq layska zuulinayo waayo midigna in lagu cadaydaa ma ahan buu dhihi jiray cadayga bidixda in lagu cadayda waayo buu dhihi jiray waa aad buu weliba ugu dheeraa jiray habeen marka waxaan xasuustaa oo yacni kitaab bukhaari uu akrinayo ku dheeraadayba yani waqti dheer uu siiyey marka waxaan kale dadkan midig ku cadayshada iyana waxaan inaa wajadnaa aaba'anaa wahay yihiin halkaas u marsiiyey ayb calaa kullin marka meel khilaaf ku jira waaye saniicuhu marka waxaa halkan ka muuqda ibnu xajarna uu sheegayaa min baabi التطayubi والتطahuri inuu yahay wbihi qaala أخbaranaa cmr بن عaliyi wahuwa الfallaas abu xafs qaala xadaثna yaحya wahuwa yaحya بnu saciidi الqaطaan wahuwa bnu saciidin ayb wahuwadan marka waxaa iska leh waa nasaa-i ama man duunahu lanna camr bnu caliyin sheekhiisa waayo hadduu doono isaga yaxya bnu saciid buuba dhihi karaa qaala xadaanaa quraة bnu khalidi wahuwa quraة bnu khalid aلsaduusiy اlbصriyu hiqaة daabط xadiiu rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qaala xadaanaa xumayd bnu hilaali whuwa xumayd bnu hilaal alcadawiyu albasriyu hiqat caalimu tawaqafa fiihi ibnu siriin ibnu siriin waa ka istaagay ninkan lidukuulihi fii camali suldaan xoogaa wuxuu galay shaqo dowlo suldaanka iyou la shaqshaqey jire ayuu ayaan la shaqeeyey marka ibnu siriin marka waa ka istaagay maadaama ma jeclaa jirin culimada khaasatan weliba de qof imaam oo caalim ah ama riwaayaat iyo laga rabo inuu waxyaabahaas gala ma jeclaa jirin marka saa darteeda uga istaagay macnaheedu maaha inuu daciif yahay maxaa yeelay xadiidkiisa de bukhaari iyo muslim iyuu ku jiraa laakiin isaga ibnu siriin wuxuu uga istaagay arrintaa darteed ayb qaala xadaanii abu burdata wa huwa bnu abi muusa can abi muusa qaala aqbaltu ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabigaan soo qaabilay on usoo jeestay xaggiisaan usoo kacay wa macii rajulaani iyadoo ay laba nin macayga yihiin oo ila joogaan min alashcariyiina oo qabiiladaas ah ashcariyiinta ashcariyiintu marka waa qabiilo oo min qabaa'il ilyaman ah axaduhumaa midkood can yamiinii midigteyda ayuu ahaa walaakharu ka kalena can yasaari bidixdeyda wa rasuulu llahi sala ll ly slam nebiguna yastaaku ou cadayanayo fakilaahumaa labadoodaba sa'ala alcamala mid kastoo iyaga ka mida nebiga camal shaqow weydiistay qultu waxaan idhi waladii bacahaka bilxaqi waladii waxaan allihii baan ku dhaaranayaa bacahaka adiga kusoo bixiyay bilxaqi kugu soo saaray maa alacaanii calaya maa alacaanii ima aynan tusin calaa maa fii anfusihimaa nafahooda waxa ku jiro ima aynan tusin anigu ma ogeyn rasuul allow nimankan waa isa soo raacnay ha u malaynin yacni inaan aniga kuu keeno la ogahay waxaan inay jago iyo shaqo weydiistaan inaan la ogahay ma ahayn rasuul allow lama ogeyn waxaa qalbigooda naftooda ku jirana ma aynan itusin wamaa shacartu mana dareemin annahumaa iyaga yatlubaani alcamala shaqo inay raadinayaan shaqada marka meel in madax looga dhigo fakaanii waaba aniga oo anduru eegayo ayuu yihi markaa ilaa siwaakihi nabiga cadaygiisaanba eegayayan fiirinayaa taxta shafatihi bushintiisa ama faruurtiisa hoosteeda uu yahay xaal ou bushinti faruurtiisa hoosteeda uu yahay qalasad xaal ay faruurtii kor u baxday yacnii cadaygiibaa wuxuu ugu dhex jiraa marka faruurta hoosteeda haddii marka faruurta hoosteeda cadayga la geliyo faruurtii kor bay aadaysaa soo mahan ayb markaa wuxuu leey fakaanii waxaad moodeysaa waaba aniga oo anduru fiirinayo ilaa siwaakihi cadaygiisa taxta shafatihi faruurtiisa dhexdeeda faruurtiisa hoosteeda xaal uu yahay qalasad xaal ay kor u baxday ee irtafacad fa qaala wuxuu yidhi innaa anagu laa ow amase qaala wuxuu yidhi lan nastaciina ma kaalmaysanayno cala alcamali shaqada u kaalmaysan mayno man qof araadahu doonay qof raadiyey u kaalmaysan mayno shaqadeenna u dhiiban mayno walaakin idhab tag anta adiga abuu muusaw adiga tag adaan shaqo ku siinaynaa kii aan warsa abuu muuse oo aan warsanin baa shaqadii la siiyey kuwii weydiistayna waa laga dhaafay leanna sababtay u weydiisanayaan baa meesha ku jirta taas waxaan u malaynaa markhaati hadda maba u baahnaba malaayiin iyo nus malyan iyo iyay ku socotaa dadkii marka xataa kursigu qofku haddii shayga jacaylkiisa haddii duqyaan uu ku sameeyo marka dambe caqligaa ka tegaya xataa xataa ma ka fakaraayo war waxaan aada samaynayso maxaad ka faa-iideysaa iyo yacnii wax uu dheeftiis iyo dhibkiis midna garan maayo haddii qofka shaygu jacaylkiisu intuu kaa bato xad aa u yeeli weyso ayib markaa nebigu wuxuu yihi sidaa buu yidhi walaakin idhab anta adiga tag fabacatahu waa diray cala alyamani yaman ayuu u diray uma ardafahu dabadeed marka wuxuu ku daba raaciyey ou fangeliyey mucaad bnu jabal mucaada bna jabal radia allahu canhu aad buu ka daba diray uu fangeliyey maxalu shaahidku marka waxay tahay fakaأnii anduru ilaa siwaakihi taxta shafatihi qalasa lanna abuu muusa iyo labada nin waa racyadii rasuulka waay soo maaha rasuulkaa rasuulna waa u yahay madaxna waa u yahay dabcan marka raciyadiisii hortooda ayaa cadaygii oo ku wataa idan marka cadaygii inuu yahay min baabi marka yani atatayubi waatadahur ayay ku tusaysaa tarjamadana marka mudaabaqadeedu waa daahir ibnu xajar laftiisana marka waa ishaaray markuu mas'aladana daayi sheegayay oo ka hadlaayey waxa uu yihi waqad tarjama bacduhum hal yastaaku limaamu bixadrati raciyatihi bacdigaa marka nasaa-i buu ka wada meelaha qaar marka fiqhi xoog badana ka muuqdo alimaamu nasaa-i ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed